waa mar kale iyo barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambaliyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya waxa uu naga soo gaaray xuseen cabdisheekh iyo xaaskiisa nimco shariif cayduruus faysal cabdalla derow iyo xaaskiisa nadiifo maxamed sheekh axmed mustaf isaaq derow cusmaan macalin ibraahim foto cabdinuur abuukar mursal iyo cabdi macalin ibraahim cabdi fataax cabdiraxmaan cabdi cabdiraxmaan derow iyo axmed cabdi derow xasan xaaji dooli aadan xasan buule iyo maxamed ibraahim iyo eedda xabiibo axmed daarood iyo waxay yidhahdeen carruurteeda iyo dhammaanba qoyska aabe xasan buule iyo dhammaanba qoyska aabe cabdi xasan macalin waxa ay kala joogaan maraykanka yurub iyo soomaaliya waxayna jecel yihiin dhammaantood inay hambali u diraan cabdalla xasan buule iyo xaaskiisa xaawaluul cabdi xasan oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka portland oregon waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey faysal cabdalla xasan waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo faysalkii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca annagana aamiin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalkana gacanteeda ugu horreya ibraahimna waxa uu ka yimid hooyo faadumo salaad xasan nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir ruweydo xasan daahir iyo cabdulqaadir xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir iyo ayaana daahir ibraahim iyo nuurto daahir ibraahim iyo katro qalaad iyo sidoo kale ciise maxamed aadan iyo corneel waraabe iyo hindiyo baa la yiri iyo sidoo kale maryan cadaani waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadinna u dirayaan waa raxmaruun xasan daahir iyo shantar baa la yidhi maxamed axmed oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga dhagaxley ee ku taala dhadhaab wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa la yidhi mucaad shantar maxamed waxay leeyihiin mucaad soo weyne wadnoqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba wax u tara aamin aamin ayaan leenahay waxaa markaana noo baaqaya aabe cumar yuusuf waasuge iyo hooyo madiino fiidow sabriye nuurto cumar yuusuf iyo deeqa cumar yuusuf iyo xaawo cumar yuusuf cilmi cumar yuusuf cabdikariin cumar yuusuf shariif cumar yuusuf muuse cumar yuusuf adeer maxamuud yuusuf waasuge maxamuud kishow iyo maxamed maxamuud yuusuf tuxbow iyo bishaar maxamuud yuusuf iyo muumino uulow cali maxamed macalin cusmaan cagey dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaan beledweyne buuro burte waxaana ay jecel yihiin inay taaniid u diraan maxamed cumar waasuge iyo marwadiisa qaaliga ah waxay yidhahdeen shantiya cabdulaahi oo gabadh ugu dhalatay muqdisho waxaana ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhiga tii soo weynaata oo dadkeeda iyo dalkeeda anfacda aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinaya ibraahinow bal hees ugu horreysay barnaamijkan haddaad noo soo qabatid sida meel tigaadloo tusku uu ku hooro duunyaduna ku taranto toddobaad xareediyo toguhuna rugmanayaan tii kalay ahayday togashada indhaha iyo qalbigaa ku tabayo waxaan u gartay intaasoo dhan heesta soo socotay tigaad baad u tirinaysaa ibraahino codkii macaana maxamed suleymaan tibeec
shashakatuhe in noqon munkabkoodii wuytura jacaylkee karkiisii gooye shashakatuhe kenua koso shika aalayo
intaas aan kaga guudno sida meel tigaadlo iyo codkii maxamed suleymaan dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa casha waan idin salaamnay ayaa lagu soo bilaabay dhambaalkan bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha salaamaha caashe ibraahim caashe cuud baa layidhi iyo daanduray waa taa waan idinka guddoonnay marka xiga bay yidhahdeen waxaan hambalyo farxad leh halkan uga diraynaa bay yidhaahdeen annaga oo kale ah xuseen cabdisheekh iyo xaaskiisa nimco shariif ciidruus iyo faysal cabdalla derow iyo xaaskiisa nadiifo maxamed sheekh axmed musnaf isaaq derow cismaan macalin ibraahim cismaan foto iyo cabdinuur abuukar mursal cabdi macalin ibraahim iyo cabdifataax cabdiraxmaan iyo cabdi cabdiraxmaan derow iyo axmed cabdi derow xasan xaaji doli iyo aadan xasan bulle iyo maxamed ibraahim iyo eedo xabiibo axmed iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyska aabe xasan bulle iyo dhammaan qoyska aabe cabdi xasan macalin waxay kala joogaan maraykanka yurub soomaaliya iyo meelo kale waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdalla xasan buulle iyo xaaskiisa xawaluul cabdi xasan oo uu ilgu dhashay dalka maraykanka gaar ahaan portland oregon taariikhdu markay ahayd siddeed iyo tobankii bishan aan ku jirnay oktoobar ee sanadkan laba kun toddobiyo toban wiilkaas waxaa loo bixiyey faysal cabdalla xasan buulle waxaan leenahay bay yidhahdeen faysal cabdalle ha soo barbaaro oo ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa noo baaqaya reer aabe cali xasan ducaale iyo reer aabe sheekh maxamed ibraahim iyo reer aabe cabdulaahi cali xasan iyo hooyo faadumo maxamed aadan iyo hooyo madiino maxamed cusmaan iyo hooyo maryan cabdi suuley iyo maxamed maxamed cali cali xaydar sheekh maxamed ibraahim iyo reer adeer macalin cusmaan iyo adeer cumar maxamed iyo adeer cabdi ibraahim iyo adeer maxamed cali xasan iyo adeer shacbaan cali xasan iyo eedo khaliijo cali xasan eedo khaliijo ibraahim iyo abti xasan cabdi suuley iyo adeer bocor ibraahim iyo eedo raaxo ibraahim iyo ibraahim maxamed aadan iyo waxay yidhahdeen cabdifataax sheekh xuubey iyo abuukar macalin rashiid amiir dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay taanayd gaarsiiyaan cabduqaadir sheekh xuubey iyo duniyo cabdulaahi cali xasan oo arooskooda uu ka qabsoomay gobolka shabeellaha dhexe waxaanay leeyihiin noqda kuwii isku waara ee bano uu ubad kheyr qabo kala siiya aamin ayaan leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa heesta xigta ee barnaamijkan ibraahino markan haddaan soo qabto hortayda taalla niyadda ha iga jebin ayaa la yidhahdaa heestan ibraahino niyadda ha iga jebin ha niyadda ha iga jebin oo niyaddayda bir ha ahaato ha taagnaato sidii weligeedba ha taagnaato waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdirashiid dable
jaalkaabaan hayabayoy u soo jantayeedada jacaylkaa u soo hogaan jacaylkaa u soo hogaan adigoo ka jeesan karin jabeecaygiyo cabsida jiridda adiga daagay jarahaadayla degtiyo jilbeegsiga wada jirkiyo jarahaadayla degtiyo jilbeegsiga wada jirkiyo jawaabsami waydaweey iyo damarna hayga jebin jawaabsami waydaweey iyo damarna hayga jebin iyo damarna hayga jebin jarahaadayla degtiyo jilbeegsiga wada jirkiyo jarahaadayla degtiyo jilbeegsiga wada jirkiyo jawaabsami waydaweey iyo damarna hayga jebin dhawaabsani waydaweyn niyadda marna hayga jabin niyadda marna hayga jabin jirkaabaan hayabayoy kusoo jariyey adiga jajabiyo dalqabo jajabiyo dalqabo jideer kuu soo maro shaqaha kuu soo galo jugoyo jifaalan hebu jirkaabaan hayabayoy soo jariyey adiga jajabiyo dalqabo jajabiyo dalqabo jideer kuu soo maro shaqaha kuu soo galo jugayo jifaalan hebu jaraxaadayda degtiyo jilbeebsiga wadaajirkiyo jaraxaadayda degtiyo jilbeebsiga wadaajirkiyo jawaabsani waydaweyn iyo dabarna hayga jabin jawaabsani waydaweyn iyo dabarna hayga jabin iyo dabarna hayga jabin jaraxaadayla degtiyo jilbeebsiga wadaajirkiyo jaraxaadayla degtiyo jilbeebsiga wadaajirkiyo jawaabsani waydaweyn iyo dabarna hayga jabin jawaabsani waydaweyn iyo dabarna hayga jabin iyo dabarna hayga jabin jaraxaadayla degtiyo jilbeebsiga wadaajirkiyo jaraxaadayla degtiyo niyadda hayga jabin iyo codkii cabdirashiid dable ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalka nacaasho waxa uu naga soo gaaray cumar cali xarbi iyo cabdulaahi cali xarbi iyo muraayad cali xarbi iyo hooyo khaliijo macalin xaashi iyo naciimo aadan sheekh cabdi iyo abti haaruun ismaaciil iyo waxay yidhahdeen abti axmed ismaaciil bowdole iyo abti maxamed ismaaciil bowdole iyo hooyo maryam ismaaciil bowdole iyo hooyo sacdiye ismaaciil bowdole iyo maxamed sheekh cabdi sheekh ibraahim iyo cabdulaahi xasan maxamed iyo sacdiye cali xarbi jaamac samsam cabdulaahi faadumo sheekh aadan guure iyo rabiic sheekh daahir cali iyo cabdiqaadir aadan sheekh cabdi iyo zaynab aadan sheekh cabdi iyo qarad maxamuud muuse iyo sacdiyo cabdulaahi sabriin cumar cali xarbi iyo cabdiraxmaan muumin maxamuud dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaar waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo ay u diraan cumar xidig cali iyo dhuuxo ibraahim faarax oo arooskooda uu ka qabsoomay beled xaawo xaafadda xalinley waxaana ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo kii aad isku waartaan ee banow ubad qarqabeeda kala siiya aamin ayaa leenahay dhambaalkan aan markan gacanta ku hayana ibraahina waxa uu ka yimid hooye faadumo salaad xasan iyo nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo sidoo kale waxaa ku jirta ruweydo xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir dhammaantood waxay ambalyo iyo bogaadin u dirayaan raxmaruun xasan daahir iyo shantar maxamed axmed oo wiil ku dhashay xerada qaxootiga dhagaxle wiilkaasi waxaa loo bixiyay baa layidhi macaad macaad soo weyno uu noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin xaggii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa sida laba walaala ah ayaan dhegeystayaasheena usoo qabanaynaa waa codkii cabdulqaadir xasan nagaysoma sida laba walaala inaan noqonno lama huraan
sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laanqudha sida laba walaala inaan noqono waalidin sida layla iyo qays inaan noqono laanqudha ana lahasha awga malado hurdadaba ana lahasha awga malado hurdadaba lixda saaxabenima lilow la iigu heesaa haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lurku waygu kali sida laydha iyo roob inaan noqono waalidin sida lug iyo faras cola inaan noqono lama huraan sida laydha iyo roob inaan noqono waalidin sida lug iyo faras cola inaan noqono lama huraan anna laba labiyo ciil malado hurdadaba anna laba labiyo ciil malado hurdadaba lixda saaxabenima lilow la iigu heesaa haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay haddaadaad igu laadan tahay inaan liito ma og tahay mise waaban lumayo lubku waygu kali sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan sida looxa iyo diin inaan noqono waalidin sida leeb ka dhacay qodhi inaan noqono lama huraan anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo anigana libaaxi jacaylkay lagdadaayo
gasha habeenima ilowla iigu heesaa
dhankii dhambaalada haddii aan dib ugu noqono caashir dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray xeere sheekh fiidle iyo hooyo aamine carays iyo hooyo xaliimo beyte iyo axmed sheekh bashiir samsam xiirey iyo caasho xiirey iyo cabdirashiid sheekh bashiir sacdiyo sheekh bashiir iyo hindiyo dhaqane iyo kolonel waraabe iyo ibraahim shariif buulow iyo waxay yidhaahdeen nasrakiin jacfar bashiir iyo aragsan xayaad dhammaanba reer sheekh bashiir iyo reer sheekh fiidle waxay taaniyad u dirayaan ruqyo cusmaan iyo waxay yidhaahdeen xuseen xirey oo wiil uu ugu dhashay muqdisho waxaanay leeyihiin wiilkaasi allah ka dhigi kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay waxaan loo bixiyey bay yidhahdeen wiilkaasi maxamed xamdi waa tahay ibraahiim dhambaalka ugu dambeeya intaanan soo qaban waxaan rabaa bal inaad hees ka hormariso waxaan u soo qabanaynaa dhegeystayaasheenna waa guuraye waa fanaanka axmed naaji sacab waa guurayey waa guurayey gacalkaaga waa gudii aakhire waa kaa goxee an waa guurayey waa guurayey gacalkaaga waa gudii aakhire gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodi gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodi leegu soo goodi gibilka wixii kaanuunkoode gaarkiis maxaa kuu geeyey gibilka wixii kaanuunkoode gaarkiis maxaa kuu geeyey gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodi gaawa guurkaaga waa gaawa guurkaaga waa leegu soo goodi leegu soo goodi meel geed oo loo guuraade waxaa gaarka kaa fadhaa goode meel geed lahoo loo guuraade waxaa
waa tahay dhambaalka ugu dambeeya ibraahin ow haddaad soo qabto intaadan heesta ugu dambaysa soo qaban waxaa la yidhi waad salaamantihiin bahda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa la yidhi annagoo kale ah hooyo shooco jaamac xirsi iyo hooyo sabaad cabdulaahi maxamuud iyo aabe maxamed maxamuud cali iyo shamse macalin maxamed iyo sahre macalin maxamed iyo ruqyo macalin maxamed iyo nuur macalin maxamed iyo sidoo kale baa la yidhi xasan weli macalin maxamed maxamuud iyo yuusuf macalin maxamed maxamuud iyo sidoo kale injineer saciid suge aadan iyo maxamed aadan xirsi iyo khatro aadan koronto iyo sahro cabdi cali iyo maxamuud faarax rooble iyo ugu dambeyntii xuseen cabdisamed aadan dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa la yidhi waxaanay hambalyo dhalasho oo farxad leh gaarsiinayaan aabe cabdulaahi dubad sharmaarke iyo hooyo warda macalin maxamed oo ay gabar igu dhalatay degmada beled xaawo ee gobolka gado taariikhdu markay ahayd shan iyo labaatankii bishan oktoobar ee sanadkan laba kun toddoba iyo toban gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi axlaam cabdulaahi dubad waxaan leenaha bay yidhahdeen axlaamay soo barbaar oo noqotii anfacda diinteeda dalkeeda iyo dadkeeda baa layidhi anigan waxaan raacinayaa aamiin heesta ugu dambaysa caasho ee aan dhegeystayaashana usoo qabanay barnaamijkeenna waa dahablamoodiyo daraato maxaan ku doonay hay yaa ku luqaynaya ibraahimo heestani waxaa weye jir u qaada kinsi aadan iyo cabdulaahi cumar xarago hase yeeshee markan waxaa qaadaysaa kinsi xaaji aadan oo keliya waa tahay iyada ayaanan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka soo socda kulmi doono haddii alla idmo waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan dandure oo dhegeystayaal dhammaantiin ba idin leh sidaas iyo nabadgelyo
nafta meerdudaysa damaqeed xanuunka nafta meerdudaysa damaqeed xanuunka udog nabadkaaye udog nabadkaaye nafta meerdudaysa damaqeed xanuunka nafta meerdudaysa damaqeed xanuunka udog nabadkaaye ودق دبتاي وكنت وهاي كنت عشقا وكنت وهاي كنت عشقا مهنتي مهنتي مهنتي مهنتي مهنتي مهنتي قلبي قلبي يا ذهب لموت يوم درته Torrato, torrato, torrato, maxaan ku donay? Torrato, torrato, torrato, torrato, maxaan ku donay? naftabayla sibtaan dabad muuqataan naftabayla sibtaan dabad muuqataan dadka wayska xignaaye dadka wayska xignaaye naftabayla sibtaan dabad muuqataan naftabayla sibtaan dabad muuqataan dadka wayska xignaaye dadka way iska xignaayeen waan ku dawalahay dantii cashaqa waan ku dawalahay dantii cashaqa mahantiye mahantiye mahantiye mahantiye قدم يدها لمود يوم درات درات